xal waxaa waaye annaga sidaan ku talina waxaa weye shalay iyo daraadbo talaan ku dhex jirne stationkaana joogne nimankii meerowd iyo mukaambadii iyo madow wixii joogo iyo soomaalidaba maxaan ku radaaye shir baan ku jirne nabad baan ku baaqaynay inaan u kala dabqaadno oo ma aragtaaye maxaan ku radaaye la kala qanco soomaalida laftigeed hadday isdisho nidaam baa jira oo maxaan ku radaaye dhiig oo loo kala qaado nidaamkii soomaalida yaan muxuu ahaa inala noqotay inaan marsiino kenyaan waayo allayleh maxaan ku rahdaaye lacago buuran iyo culays badan hala saaro mayna nala noqonin sharciga islaamka wuxuu qabaa in muxuu ahaa qofkii la dilo boqol geela laga qaato boqol geela oo nool inta badan islaamkaaba isku heli waaye oo kala qaadan waaye way cuslaatay boqol geel nafki geelina wuxuu joogaa konton kun iyo wax ka badan buu joogaa maanta ugu yaraan shan milyan iyo wixii ka badan yuu nafkii muxuu ahaa yuu totolka boqolka geela ay noqonayaan marka sida islaamka iyo soomaalida aynu ku maamulayne nafkii geeli waxaan u xisaabayne toban kun ama afar iyo toban kun meelahaas waan soo koobnayo si macnaha lagu kala baxo maktina maxaa ay u baxdo iyadoo tirsigii boqolkii calaa intaas maxaan ku raha loogu dhufanayo yaan sidaas ku soo koobnay marka nimankan waxaan ku niri magtaas faraha badan lidinlama doonan karo laftigiinna maadaama kenyaan aan wadanahay lidinlama dooranayo siday soomaalidu isku maamulaysay in muxuu ah idin kale lidinku maamulo yaynala tahay baan ma-ooni ahaan soo jeedina iyagana waynala qaateen iyagana waynala qaateen waxay dhaheense annaga maxaan ku radaaye eriyaga annaga maxaan ku radaaye ayaan akhbaar gaarsiinaynaa madaxda annagaan u sheegaynaa lacagahaasle maxaan ku radaaye waa bixis ma aragtaaye weli hadal un aan ku dhex jirno waxaan dhahnay maxaan ku radaaye nabadgelyada nimanka dowladda waan ka ballanay in la ilaaliyo laakiin cid ku qasabtay oo ku xabsisa meesha ma jiro shalay way soo baxayeen magaaladay joogeen way ka wax cunaayeen maantana maxaan ku raha magaalada had way ku dhex jiraan had haddaa istaagto adi waad arkaysaa magaalada way ku dhex jiraan wax macbuusay ku jiraan ma jiro ani laftigey gurigeyga saaq qaar baa iigu imaanayay soomaaligan oo maxaan ku rahdaaye muxuu ahaa cunto soo doonteen marka magaxxumo iyo nidaam xumo lama rabo yaan muxuu aha soomaalida xagga dheeray joogto qaxooti hadday tahay iyo deegaan hadday tahayba magaxxumo yaan loo geysanin wax ay geysteen iyo waxay dileen ilaa saacaddan ma jiro nabad qaataan dhahna wayna naga ogolaadeen wixii maslaxa oo loo sameeyo unbay naga sugaayeen nimankan maxaan ku rahda kenyaanka maxaan ku rahdaa ayaga had dhibaatada geystay wax dilayna yayna maxaan ku rahdaa si xun u hadlayn intaas